raxmatullaahi wabarakatu aan kusoo qaadano mid kamid ah dhacdooyinkii toddobaadkii lasoo dhaafay ugu xiisaha badnaa ama sheeko kale oo mudan in dadweynaha soomaaliyeed loo faahfaahiyo haddii alla qadaro toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa dowladda turkiga iyo hay-adaheeda kala duwan tan iyo sanadkii laba kun iyo kun iyo toban waxa ay si ballaaran uga shaqaynayeen waddanka soomaaliya kadib markii uu magaalada muqdisho soo booqday madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayib erdogan oo markaas ahaa ra-iisul wasaaraha waddankaas wixii intaas ka dambeeyey turkigu waxa uu soomaaliya ku yeeshay joogitaan ballaaran oo isugu jira kaalmo heerar kala duwana haddii ay ahaan lahayd dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo dibudhiska iyo sidoo kaleeto qandaraasyo kala duwan oo hay-adaha turkigu ay ka wadaan soomaaliya taas beddelkeedana kubanaan arday soomaaliyeed ah ayaa fursad u helay in ay tagaan dalka turkiga halkaas oo ay wax ka bartaan iyada oo mashaariic kala duwanna uu turkigu ka fuliyey gudaha soomaaliya kuwaas oo lagu taageerayo soomaaliya haddaba haddii alla u qadaro toddobaadkan waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa bal sida ay u socdaan howlahaas turkigu uu ka wado soomaaliya iyo sababta uu ku doortay turkigu in soomaaliya uu ka dhigto dal uu si weyn u caawiyo oo si weyn uu u gaabtaagan yahay stuudiya waxaa inala jooga oo barnaamijka muddada saacadda ah ee soo socota marti inoogu ahaanaya haddii alla u qadaro safiirka dalka turkiga u fadhiya soomaaliya ambasador organ becker haddii alla u qadaro daawadayaal iyo dhegeystayaal waxaad fursad u heli doontaan in aad su-aalo soo weydiisaan safiirka ama aad ra'yigiina u soo dirtaan oo aad la wadaagtaan bal sida aad u aragtaan howlaha ay turkigu soomaaliya ka wadaan teleefanada ku qoran shaashada iyo sidoo kaleeto baraha bulshada ee facebooka ayaad inagula wadaagi kartaan aragtidiina marka hore ambasadore kusoo dhowo stuudiyaha raadiha iyo telefishinka qaran
Çok teşekkür ederim. Ee, bu böyle bir programa e, davet ettiğiniz için ve bu fırsatı bize sunduğunuz için inşallah e, güzel bir programa programımız olur ve e, Somalilerin e, ülkemize faaliyet hayatındaki sorularını büyük bir işlemle yanıtlayabiliriz.
aad iyo aad kaga mahadcelinaynaa ambasador adigana waktigaaga qaaligaa iyo ha- iyo inaad naga ogolaatay barnaamijkaa nagala soo qayb gasho haddii aan ku weydiiyo eh, su-aasha ugu horeysa eh, bal marka hore soomaali badan waxay isweydiinayaan eh, ambasador organ becker waa qof noocee ah eh, maadaama aad safiir u tahay waddan weyn oo maaragtay soomaaliya saaxiib la ah xagga diblomaasiyadda iyo shaqooyinka kale ee dalkaaga ama dunida aad ka soo qabatay
Evet. E, 2011 yılından bu yana e, Somali dosyasıyla ilgileniyorum.
laga bilaabo labada kun kow iyo tobanka ilaa hadda 14 tan Eylül'ünden Bakan önce Kudüs e, Silahı Orhan- Ankara'da Doğu Afrika Daire Başkanıydım.
soomaaliya Dışişleri Bakanlığı'nda. E, 1998 yılından bu yana e, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev labada almaktayım.
kun toban iyo labada ilaa haddasa waxaan ka shaqeeyaa qaybta bariga ee Laha wasaaradda intide, arrimaha eh, dibadda ku Tifada, jiraan boqol sagaashan iyo sideed ilaa iyo haatan waxaan ka dhigahay shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga Eh, sidoo kale sanadihii hadda lasoo dhaafay waxaan ka shaqeeyey eh, xafiisyada turkiga
turkigu waxau soomaaliya ka wadaa howlo kala duwan tan iyo labadii kun iyo koob iyo tobankii kuwaas oo dowladda turkigu ay soomaaliya uga saacidayso dhinacyo kala duwan Eh, maxaa laba kun iyo koob iyo toban aad ku doorateen in soomaaliya aad timaadaan oo danaynta intaa leedaad u siiseen
Esasında 2011'den önce de e, Somali Türkiye'de bilinen bir e, si kale haddii loo ülkeydi.
fiiriyo aniga soomaaliya labada kun iyo kow iyo tobanka ka horba waa waddankana ahaa waddana naqaano Büyükelçiliğimiz 1979 yılında Mogadishu'da açılmıştı. 1991 yılında e, kapanmak zorunda kaldı.
Eh, kun sagaal boqol siddeetan iyo lix ayay ahayd safaaradana turkiga markii aan ka furnay soomaaliya waxayna xiran kun sagaal boqol sagaashan iyo 2011 labadii yılında hepimizin bildiği gibi bu ülkede büyük bir açlık ve kuraklık vardı.
sidaad ogtiin labada kun kow iyo tobanka soomaaliya waxaa ka bilaabmay xawaare aada u waaweyn abaarahaas si oo bili-aadamnimada ah dadkooda ayaan ugu sababtay inaan imaano meeshan madaxweynena hadda oo markaas ah ra-iisul wasaaraha ayaan hoodnino horjoogano ahaa
ilaa waktigaas aad timaadeen soomaaliya hawlo kala duwan ayaad wadanka ka fuliseen mashaariic kala duwan hadday ahaan lahaayeen dhinaca waxbarashada hadday ahaan lahaayeen dhinaca dhismooyinka iyo taageero toosa oo aad siisaan dowladda soomaaliya mashaariicda soomaaliya aad ka wadaan maxay ka kooban yihiin xilligan
Biz 2011 yılında e, buradaki insan yatırımlık stratejisini e, gidermek için.
Markii laga soo bilaabo labada kun koo iyo tobanka arrimihii bini'aadanimada ee Soomaaliya ka dhacay kadib.
O zaman hem insani yardım alanda hem de kalkınma yardımları alanda birçok projeyi e, planladık. Ee, yaşama geçirdik.
haddii aan qalayd horumarinta shacabka haddii aan qalayd bini'aadanimada dhammaan waxaan sameynay waxyaabo badan oo ku saabsan caawimaadka shacabka lamaraba hadda shacabka soomaaliyeed way ogyihiin wayna arkaan nolol maalmeedkooda waxyaabaha soomaaliya ee turkiya ay ka qabata soomaaliya haddii ahaa lahayd wadooyinka waxbarashada caafimaadka
oldu ve olacak.
Hoola badan aan ka qaban way jirtaa, hoola aan ka qaban ma socdo way jirtaa, kuwa aan ka qaban doonana way jirtaa.
Önümüzdeki dönemde e, Mogadishu ve Mogadishu dışındaki e, bölgelerde e, faaliyetlerimizi arttırarak devam ediyoruz. Mogadishu iyo Mogadishu banankeeda hawlahan kasii wadi doono.
Madaxweynaha Turkiga madaxweyne Erdogan wuxuu dhawaan Muqdisho ka furay safaaradda Muqdisho aad ku leedihiin oo Turkigu sheegay inay tahay tan ugu weyn dal dibadda ah uu ku leeyahay turkigu maxay tahay sababta aada soomaaliya uga dhisateen safaaradda ugu weyn ee adduunka oo dhan aad ku leedihiin inagoo ogeyn wad saaxiibo badan aad leedihiin wadda weyn aad tihiin soomaaliya dalal badan oo ka waaweyn ay jiraan
Somali bizim gerçekten büyük bir dostumuz. Bir kere bunu öncelikle söylemek lazım.
2011 yılında ilişkilerimiz tekrar e, canlandı, tekrar hayat kazandı. Fakat ilişkilerimizin geçmişi 16. yılına kadar gidiyor. E, sizlerin sayesinde bu büyükelçilik burada inşa edildi.
Somali hükümeti bizlere çok güzel bir arsa tahsil etti. Ve biz bu arsa üzerine Somali faaliyetlerinde yakışır bir mülkiyetlik inşa ettik. Ve o bir eşlik inatla Türkiye'nin safaaradda mateli kara inaan inta ka furno ayaan go-aansanay saas darteedna waxay noo noqotay diblomaatid ahaan safaaradda ugu weyn way ambasador madaxweyne erdogan waxa uu markii uu magaalada muqdisho yimid oo uu furayay dhismaha garoonka iyo cisbitaalka erdogan uu ballan qaaday mashaariic badan oo ballaaran in turkiga ay ka fulin doonaan soomaaliya oo ka badan inta hore kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dhismaha toban kun oo guri iyo dabcan mashaariic kale oo badan halkee ku dambeeyey ballanqaadkaas
Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, 2011 yılında Mogadishu'ya geldiğinde verdiği talimatların tamamı gerçekleşti.
Madaxweynaheena labada kun koo iyo tobanka boqoshadii ugu sameeyey Soomaaliya ayay ahayd ballamihii oo ka qaaday in la sameyn doono mashruucyo noocaas ah iyo mashruucyadan aad iyo aad u badan.
konut konusu da halen e, Somali'de mashruucyadii laga hadlayay oo ahaa tobanka kun ee guri
görüşme konusu.
ilaa hadda tan waa miiska mashruuci saaran oo aan ka wada hadalno waana mashruucyada ugu aan ku fikirayna in waqtiyada dadhow in la sameeyo laga wada hadlayo haatan
bir sıralama yapıyoruz.
Lakin waxaa jirto listi aan sameyno oo maxay ahayd aan nambaro u kala yeelno nambaradaas daraadeeda ayaa waxaa jirto waxyaabo badan ka horeeya laakiin waqtiyada soo dhawaad rajaynayna inaan taageerooyinka aad Soomaaliya siisaan way dhinacyo badan yihiin dhanka militariga waxaa jirta in saraakiil militari oo tababar qaadanaya gaar ahaan ciidamada cirka Soomaaliyeed lagu tababarayo dalka Turkiga sidoo kale magaalada muqdisho waxaad ka wadeen dhismo weyn oo xero ciidan lagu tababaray marka laga tago taageerada dhinaca rayidka ah taageerada dhanka milatariga ah ee aad rabtaan soomaaliya inaad siisaan waa mid nuuce ah
güvenlik alanında ilerleme olmadan bu ülkede e, istikrar ve barışın sağlanamayacağını haddii aanan horumar laga gaarin dhanka amniga marnaba wadanka xasiloonimadiisa inaan laga gaari doonin wax ka horumar ah haddii ayna qalan dhanka milatariga haddayna qalan dhanka booliiska waxaan jeclahay waaxyaha ku shaqada leeyahay amniga inaan ka caawino arrimahan askeri alanda e, Türkiye'de okuyan Somalili askeri öğrenciler var. En son geçen hafta İngiliz Somalili askeri adayını Türkiye'ye gönderdik. Onlar orada asubay, subay eğitimi alacaklar. Önümüzdeki e, Mart veya Nisan ayında da e, Mogadishu'da inşa etmekte olduğumuz askeri eğitim sahasını e, faaliyete geçireceğiz. Bu bir eğitim tesisi. E, eğitim tesisi içinde subay, asubay, askeri eğitimi olacak. Bunun için gerekli altyapı oluşturuldu. Ve böylece biz Somali ordusunun gelecekteki e, asıl ciidanka militariga ee soomaaliya in aad aada siisa
labdabarka wadankan oo ah ciidanka militariga ay awoodooda gacantooda ku qabsadaan aynı zamanda güvenlik Güzel.
sektörünün yapılanması waana ku alanında, dadaalaynaa sidii e, aan u samayn lahayn uluslararası arrinkaas toplumlara yakın işbirliği içinde sidoo kale faaliyetini sana dhammaan devam beesha ediyoruz.
caalamkana waan ka Way.
wadashaqaynaa ambassador dad badan waxay isweydiin karaan ee, turkiga soomaaliya caawimo ballaaran ayuu siinaya oo dhinacyo kala duwan leh oo aan qarsoonayn oo aad iyo aada u ballaaran maxaa turkigu uga bedelanayaa soomaaliya taageerada uu siinaya
Ee, biz hiçbir zaman e, Somali'de e, tek başımıza Somali'nin bütün sorunlarını çözeriz demedik. E, Türkiye elinden geldiğince yardımlarını yapmaya anaga devam ediyor.
marnaba kuma edecek.
fikirin in waxa eeday dhammaan dhibaatada horta soomaaliya taala kaligan aan xalino dhammaan beesha caalamka oo joogaan soomaaliya waan wada shaqaynaya naga dhexayso waxa waa wadaagnaa waa waa ka wada shaqaynaa si af ku xallin lahayn baahida soomaaliya Ee, haddii aa lahayd muqdisho iyo dhammaan maamul goboleedyada xitaa Ee, projeler üretmesini Aan- hayata geçirmesini waxaan inta badan ka shaqeynaa mashruucyo la arki karo wax la taaban karo shacabku u baahan yahay in aan sameyno waxaana kula talinaa beesha caalamka inay sameeyaan Ne halkın yararına ne yaparsa büyük bir adım büyük Ee, bir waxaan ilerleme olacak.
aaminsanahay maxay Ee, ahayd waayo. Een, xagga siyaasadda haddii dadka aynu ka hadalno een, wadamo badan baa soomaaliya caawin jiray ama siyaabo kala duwan ugu lug leh soomaaliduna marar badan waxay ka cawdaan in wadamada dunidu ay faragelin ku hayaan arrimahooda siyaasadda ee gudaha Ee, ka turki ahaan wax faragelina ma ku samaysaan siyaasadda gudaha ee soomaaliya
Hayır, e, Türkiye e, kendisini Somali'de siyaset Maya.
e, görüyor.
annaga Günlük siyaasadda müdahale- soomaaliya inaan maxay ahayd fargal ku sameyno ma ahan hadafkeena mana naqanayo marnaba markastaba siyaasadda inaan banaanka ka ahaan ayaan ka doorbidnaa her zaman e, Türkiye'nin Somali halkının gözünde özel önemli bir yeri annaga var.
markasta waxaan jecelnahay in haddii aan dowladda turkiga shacabka indhahooda aan naqano dad maxay ahayd qiimo ku leh markasta waxaan rabnaa in jaceylka iyo kasbashada aan ka helno shacabka ma ahan maxay ahayd siyaasadda aan faragashano Şimdi anaga siyaasadda inaan arinkaeeday aan u yeelno inaan wadadeeda anaga hogaaminaan u naqano marnaba hadafkeena ma naqano man rabno anaga waxaan u shaqaynaa waa shacabka shacabka inaan horumaraan shacabka inaan horumar gaarsiisano ayaan maxay anaga ku xidhnaa nink qofkii madaxweyne naqanaya ama qofkii ra-iisul wasaare naqanaya ama ninkii maxay waa naqanaya inaan ixtiraamno çalışmaya inaan wada shaqayn muujino ayaan ku qasbanahay maana inaan doornaa da böyle oldu.
hore saasay ahayd Hep böyle olacak.
xilliga soo socdana saasay noqon doontaa anaga shaqaris markuu shaqari markuu madaxweynaha u ahaa ayaan howlaheena bilaabnay E, liderliği altında.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud markuu markuu imaadayna ilaa hadda mashruucyo badan ayaan fulinay Başta Kim Cumhurbaşkanı xilliga soo socdana qofkii naqbana sidaas oo kaleeto ayaan u wada shaqayn doonaa Somali halkı için.
anagoo u shaqaynayna shacabka soomaaliya Gideceğiz.
way waxaa dhawaanahan la hadalhayaa oo lasla dhex marayaa in uu jiro dal ka mida dalalka soomaaliya ku leh safaaradaha oo ka shaqeeya oo siyaasad ahaan ay turkiga ishayaan kadibna eh, turkiga iyo dalkaas loolan xoog leh uu ka dhexeeyo uu jiro oo cadaadis badan uu ku hayo soomaaliya ma jirtaa cid aad ku loolamaysaan soomaaliya ama wararkaasi ma kusoo gaadhay
Yok, bizim e, gerçekten e, Maya.
rekabet ettiğimiz bir e, anaga ülke lowtan Somali yok.
soomaaliya wadan oo lowtan noolala dhexeeyo ma jirto annaga halkının gözünde, diasporasının gözünde
qaybta aan ku leenahay soomaaliya waan ilaalinaa indhahooda sida inoo jecelina ama kasbashadooda markastaba annaga waan jeedana haddii ayna qalan xitaa soomaalida dibadda joogtay diasparaha ah Bu tamamen yanlış bir şeydir.
annaga soomaaliya in aan loo kunkun ku galno marnaba meeshaan ugu imaanin annaga waxaan aaminsanahay inaan marnaba kasbadna qalbigooda Sunmalarını bekliyoruz.
wadan kasta oo soomaali rabina wax ka qabtana wuu ka qaban karnaa mar kastana waan shartayna waanu ku kaalmaynaynaa intii aan rab intii aan watahay aad iyo aad baad umahadsantaha ambassador daawadayaal iyo dhegeystayaal waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka kulanka toddobaadka waxaa inagala qaybgelaya oo marti inoogu ah ambassador elgon berkal oo ah safiirka wadanka turkiga u fadhiya soomaaliya laga bilaabo hadda waxaad soo wici kartaan telefoonada waxaadna fariimihiina inoogu soo diri kartaan baraha bulshada ee facebooka ee telefishinka qaranka soomaaliyeed barnaamijka waxaad toos ugala socotaan radio muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed sidoo kale barta aynu ku leenahay facebooka ayaa toos uga daawan kartaan haddii lagu qadaro waxaan rajaynaynaa in su-aalihii hore aan u weydiino safiirka aynan ku soo celin hase ahaatee haddaad haysaan su-aalo kaloo geeri ah ama aad doonaysaan inaad ra'yo iyo talooyin la wadaagtaan inuu idiin furan yahay barnaamijka ayaan idinku soo dhaweynaynaa ambasador aad yaad baan kugu mahad celinaynaa inta aanan dadweynaha siinin soomaaliya waxa ay leedahay khayraad aada u baahsan oo noocyo kala duwan ah oo intiisa badanna jiran oo aan weli lasoo saarin dowladda soomaaliyeedna waxa ay rasuul duur ugu jirtaa sida ay u heli lahayd maalgashadayaal caalami ah oo khayraadkaas iyaguna ka faa'iidaysta soomaaliyana uga faa'iideey maadaama turkigu uu yahay waddan ilbaxa dhaqaale xoogla leh ma idin qorshaysan tahay soomaaliya maalgashi dhab ah inaad ku samaysaan
Tabii ki yani ilişkilerimizi her alanda çeşitlendirmek ve geliştirmek xidhiidhkeena mar kastaba dhinac kastaba inaan ka xoojino waa hadafkeena ugu weyn temelinde hem kumandan mustaqbal kastoogana si uu u soogeysada in xidhiidhkeena dhinac walba aan ka xoojino waa muhiimadeena anaga u baahannahay sidaas darteed maalgashi wadajir ah oo labada dhinac ahna waa la sameynayaa mustaqbalka seviyeye hızlı bir şekilde ulaşması zaten bütün hadafkeenana u ka horeeyana wuxuu yahay in koodii hore een si maalgashi waddanka loo sameeyo la keeno xaalad maalgashi loogu sameyn karo maalgashi aada u waaweyn niye Ee, soomaaliya khayraadka ay leedahay sidii ay u isticmaali lahaayeen sidii dib u- si loo soo saari lahaa o dönemin gelmesine e, biz xilligeeda in la gaaro ayaa ka horeysa markii la gaarana waan samayn doonaa maalin.
waayahay ee, waxaan aadaynaa xagga telefoonada ee, dadweynaha soo galay sidoo kaleeto dad badan ayaa fariimo inoogu soo diray ee, haddaba xagga baraha bulshada laakiin telefoonada ayaan ku bilaabaya qofka ugu horeeya ee qadka ku jira asalaamu calaykum Ehm, asalaamu calaykum si fiican ii maqashaa walaal waad mahadsantaha walaal magacaaga iyo meeshaad joogto maxamed cali maxamed miyaa waayo codkaagana waa nagu gaaban yahay inaad kor noogu qaado waad jeclaan lahayn ra'yi iyo su-aal maxaad haysaa haye aha So- waaya wadooyinka qayb bay dhiseen waan aragna waa hagaajiyeen marka een, wadooyinka kaleete ee, dhiman ma maxaad dhismahooda naga geysanaysaan waad mahadsantaha maxamed waan weydiinayaa su-aashaada safiirka waan u gudbinayaa aad baad umahadsantaha walaal qof ee, xagga ee, baraha bulshada dadka inagula soo xiriiray ah ayaan ku darayaa ambasador inta aanan ku siinin een, muxidiin xasan oo jooga wadanka australia ayaa wuxuu ku leeyahay safiir waan ku salaamay Ee, bacdi salaam waxaan ku weydiin lahaa waxaa jirtay hay-ad laga lahaa dalka turkiga oo dowladda soomaaliya ay ka saartay wadanka kadib markii ay ku lug yeelatay ee, dhibaatooyinkii ka dhacay turkiga Ee, waxaadna ballan qaaday adigu in dowladda turkigu ay baa- ay buuxin doonto shaqooyinka ay haysay ee, hay-addaas maxaad arrintaas ka samayseen oo ilaa hadda dadkii soomaaliyeed adeegyadii ay siin jirtay dhammaantood ma u dhammaystirteen ka turki ahaan ayuu ku leeyahay Ee, soo dhow safiir labadaas su-aalood
Evet. Şimdi e, bizim Mogadishu'daki ilk hayata geçirdiğimiz projelerden birisi e, yolların asfaltlanmasıydı. özellikle havaalanından şehir merkezine Soomaaliya inen mashruuc ugu horreeyay aan ka vatandaşı.
fulina wuxuu ahaa laamiyada inaan sameyno Biz o tarihten bu yana birçok caddeyi e, Mogadishu'da kun asfaltladık.
iyo koo iyo tobanka asfaltlanmasına ilaa yardımcı hadda olduk.
mashruuceen aan sameynay ka bacdi laamiyo badan aan Ama dhisnay aynı ilaa haddana aan zamanda dhis- dhismaheeda Mogadishu wadnaa Belediyesi'nin kapasitesinin e, güçlenmesine yardımcı olduk.
sidoo Bugün kaleeto anaga Mogadishu Belediyesi aas e, aaska Kızılay'ın mm, elinde gobolka bulunan banaadir yetki inuu araçları, xoogaysto e, ayaan u makine- shaqeynaa maamulka gobolka e, her banaadir gün kullanmaktadır.
maamulka gobolka banaadir ayaan Bunu ka Somali'de caawinaa yapmaktadır.
in E, her ay türlü, e, awoodooda iyo dhaqdhaba ay u yeeshaan iyo araştırma howlahoodii konusunda, ma- e, gobolka ay ayaga ay her- samaystaan hepsini waxaana siina qalabo aad u badan qalabahaasan nolol maalmeedkoodu ayay ku shaqaystaan waxaana ku shaqeeya qalabahaasi ee, muwaadiniin soomaaliyiin ah xiliyada soo socda ee, maamul maamulka gobolka istanbul iyo maamulka ee, gobolka muqdisho mm, mashruucyo ay isla wadaan ayaa waxaa jiro mustaqbalka dhow inay fuli doonaan laamiyo ka mid ah laamiyada magaalada muqdisho mashruuciisa bilowgeeda Ee, heshiiskaas wuu dhammaaday.
Belediyesi'yle işbirliği içinde e, bir takım yolları e, asfaltlayacak.
laamiyadaasna way dhisi doonaan laamiyadaas ka bacdina waxaa ku xidhi doona mashruuciisa soo Diğer socda hastane konusunda ise e, Şu hastanemiz, aşamalar, o ah.
e, biliyorsunuz Diğer- e, birkaç tane hastanemiz var. E, bir tanesi e, Recep Tayyip Erdoğan e, Somali Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
Ee, İlk bir hastane.
soomaaliya hadda waxaa ka furan Ee, laga waa.
isbitaal oo anaga aan leenahay isbitaalka ugu horeeya waa Recep Tayyip Erdogan isbitaalka oo kaas oo ah isbitaalku ugu weyn hadda istaani Benadir'deki eski deva hastanesinde Ee, ka labaadna wuxuu noqonayaa isbitaalka Banaadir oo ah isbitaalkii hore oo Deva çok yakın bir e, gelecekte e, yardım eli oo haatan ee, ku hoos shaqeynaya isbitaalka Recep Tayyip Erdogan yani inşa edilen e, çocuk ve kadın doğum hastanesi de e, önümüzdeki günlerde e, hizmete açılmış olacak.
sidoo kale tan isbitaalka saddexaadna waa la fur- waan waan waa la furi doonaa isbitaalkaas oo ah isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Somali halkın hizmetine, e, hizmetinde e, çalışmasına devam edeceğiz.
way aad baad mahadsantahan bastoore xagga telefoonada ayuu ku noqonayaa iyo dadweynaha ee, inoogu soo diray ee, su-aalaha ee, qofka ku jira telefoonka ayaan la hadlayaa asalaamu calaykum asalaamu calaykum halo waa ka xumahay qofkaas telefoonka ayaa ka go-ay ee, qof kale ayaa ku jira ee, asalaamu calaykum Wa- walaal magacaaga meeshaa joogto codkaa- codkaada codkaaga walaal si fiican uma maqalno magacaaga igu celi carab xamar jajab muqdisho ayaa joogtaa soo dhow walaal
Thank you.
Mhm.
Waxaan rabaa inaan weydiiyo si marka hore siyaasada iyo isbedelka wadanka Soomaaliya siyooyinka ama waxay ahayd hadalhaan waxay ku leeyihiin kaalin muuqata sida aan ognahay wadamo badan wadamo badan waxay sida xoogka saaraysa raba inay Soomaaliya siyaasada iyo isbedelka ay ku yeeshaan kaalin muuqata leh oo isla markaana ay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya iyo inay kala sameeyaan dadka Turkiga ah marka dowladda waxay u tahay ma u diyaarsan tahay inay kaalin ka qaadato si aan loo kala hogeyin shacabka aada iyo aada u fiican iyo dowladda soomaaliya inay kaalin ka qaadato diyaarn u tahay waaya taasi waa waa waa su-aal su-aasha kale waxaan rabaa inuu tafsiirka weydiiyo dalabaad maxalceliniya hay'adaha ama shirkadaha tafsiir ee waddanka yimaada taabanka u qabta Mm.
oo intii soo dhaweynayna oo jecelnahay gaar ahaan gobolka banaanka tahay shacabka waxay kala kulmaan xayaadkii iyo waxay ahayd inay shaquulintakii oo ka saaraan shacabkii waxaa ka arkaysaa jikada oo kale waxaad arkaysaa airportka oo kale intii waa soo dhaweynayna oo jecelnahay laakiin haddana ma masbiixaha waxay inay ka dejiyaan qolinka badan shacabka ku hayaan iyo qolinka ay ka qaadanayaan iyo waxyaabaha fara badan taasna waxaan rabaa si ka weydiiyo dolarka mawduucka ee waxbadala waad mahadsan tahay carab aad iyo aad baad u mahadsan tahay Eh, madam safir laba su-aalood ayaa haddii aan isku qaabeeyo eh, hadalka carab oo muqdisho jooga ay ka koobnaayeen mid waxa weeye uu kuleeyahay soomaaliya isbedel baa la rajeynayaa siyaasadii baa socota dabcan su-aashan haddaa idinku weydiiyaad moodaa inay kaaga dhowdahay wuxuu leeyahay ma laga yaabaa dad baana jira raba inay turkiga iyo soomaaliya kala fogeeyaan marka turkigu taas ma u diyaarsan yahay oo ma ma ku balaarugsan yahay in arrintaasi ay jirto ayuu leeyahay inkastoo aysan arrintiisu aada cadcadayn arrinta kale wuxuu leeyahay inkastoon taageersannahay hay-adaha turkiga shaqada ay soomaaliya ka hayaan haddana dad badan oo soomaaliya ayaa shaqooyinkii laga qaatay oo qaarna laga laga ceyriyo buu leeyahay tusaale garoonka iyo diyaaradaha iyo dekada muqdisho uu soo qaadanaya marka wuxuu leeyahay taasna maxaa xal loo hayaa soo dhow ambassador
Şimdi bir ülkenin iç siyaseti, iç siyasetinde yer almak başka bir ülke için doğru değil. Yani öncelikle böyle bir prensip var. Yani e, Somali'nin siyasetinde Türkiye olarak doğrudan yer almak e, doğru bir...
haddii aan nahay dowladda turkiga in siyaasadda soomaaliya aan si toosa lug ugu yeelno martaba marno
Somaliler tarafından yürütülmüş.
siyaasadda anaga waxaa rabnaa go-aamankeeda inay gaaraan soomaalida ayaga ayaa iskala e, temsilcilerdir. Somali halkı adına e, ülke siyasetini yönetirler. E, bu sürecin içine yabancı bir ülke olarak e, dahil olmak e, çok doğru bir yaklaşım değil. E, başta da söylediğim gibi e, bizim Sinan Hora İzmir'e bu siyaset şeyde bu.
bir konumuz var.
anaga E, marnaba Somali'de.
e, shaqo kuma E, leelin Somali siyaasadda halkı waxaan için shaqo kuleynaa waxay e, tahay waa buradaki shacabka onların dertlerinin e, bitmesi için e, çaba sarf ediyoruz.
anaga waddankaasi Onun için, horumarku ku e, gaari lahay bunlar waay waay- waay yaptığımız zaman, dadaalada aan wadno e, Somali'deki hayatın normalleşmesine katkı waxaa rabna waxay bilmiyorum.
tahay nolosha Dadka soomaaliya siyaasadda in ay iyo shacabka normaalleşmesi.
soomaaliya inay Demek, kusoo noqoto sidii eh, caadada ahayd si hayat, normal ah eh, bu nololmadkooda inay noqoto mid ekonomi- normal ah E, güvenlik, haddii ay naqalahayd dhanka amniga iktidar, barış, hem waxaa rabnaa in meel merkezi, kastaba ay hem ku gaarto yerel, xasiloonihii nabad e, alanlarda hayata geçirilebilirse siyasette e, kendi mecrasına normalleşme yolunda haddii ilerleme horumar laga gaaro dhanka sağlayacak.
amniga dhanka Bunun gibi ganacsiga hedefimiz.
dhanka eh, Eh, horumarinta wadankani siyaasadda Halktan ayada ayaa noqonaysa oo mid uzaklaştırma iska yönünde- degi doonta Ben bu tür şeylere çok e, inanmıyorum. E, çünkü bizim yaptıklarımız ortada.
aniga ma Yani aaminsani sadece in onlar ay dışında eh, dadka e, isku dayaya inay yaptıklarımızı kala fogeeyaan saysam epey labada bir wadan vakit alır.
ee awoodda ku E, Somali yeelan halkı sababto bunu ah biliyor, eh, görüyor.
shacabka Herkes wuu arkaa kullanıyor.
wixii Her ay gün samaysay hastaneye dowladda gidiyor, turkiga okula gidiyor.
Eh, boqolaalo arday ayaa maanta Ormanda iş ishilaadka yapılıyor, turkiga aaday havaalanında iş yapılıyor.
Eh, E, boqolaalo bu yüzden ayaa u bizim, shaqo e, tagay eh, böyle Somali shaqeynta shaqadaha halkıyla turkiga aramıza e, e, bir engel çıkartma ya da bizi onlardan uzaklaştırma bu mümkün olabileceğini shacab aan degnay zannetmiyorum.
qalbigooda awood qof ma uma Bismillah.
yeelan karta inuu naga fogeeyo Faaliyetlerimizi yapıyoruz. İnşallah e, aniga Somali markastaba waxaan gücümüz isku daynaa in rabitaanka eski shacabka aan günlerine marno tekrar kavuşur ve hep birlikte Mogadishu'nun güzelliğini e, inshaalla waxaan birlikte yaşarız.
rajeynayaa anagoo shacabka kaal eh, İkinci soru ka rab Türk ka şirketleri.
helayno inaan wadankan E, horumarino Türk şirketleri hem Sen iki sana bak.
tane en çok bilineni işte Deniz, e, Mogadishu e, Deniz Şirkete bak, Limanı Türkiye'de işleten o Somali'ye Arnavutlar havaalanı ve kavurdu.
Mogadishu Havalimanı'nı işleten favori şirketi.
oo haddii ay ahaan lahayd dhanka airportka iyo dhanka dekadaha Mogadishu'ya indiğiniz zaman e, modern bir terminal binasıyla karşılaşıyorsunuz. E, Bu gerçekten e, indiğiniz anda o şehir hakkında, o ülke hakkındaki imajınızı, e, Em, görüşünüzü wadanka marka ugu horeysa doğrudan meesha laga soo etkileyen bir şey.
degayo waa airportka airportkana Denizde sidii loo gördüğünüz heli modern lahaa bir eh, terminal binası.
muuqaal aad u qurux badan Hemen markii e, dadka uu kasoo degto waxaa loo düşüncelerini hor- waxaa olumlu loo yönde sameeyey an e, eleboor değiştiriyor.
caalami E, ah eleboorkaasi oo Bunlar büyük dadka yatırımlar.
ka caawin doona E, dadka Zor şartlarda in ay yapılmış arkaan eh, yatırımlar.
maxay Ve ahayd bu muuqaal aad yatırımlar u qurux badan sayesinde e, Somali En, sidoo Federal kaleeto Hükümeti soomaaliya waxaa iyi laga bir sameeyey gelir e, maalgalin islo kazanıyor.
aad u badan E, düzenli bir Mal- şekilde Türkiye'de kazanıyor. Öngörülebilir bir şekilde oo kazanıyor.
lagu sameeyey Ve elaboorka her gün gelişiyor. Dün waxaa ka soo gala dhaqaale Ben aad u badan e, Mogadishu limanına yaklaşan shalay büyük bir een, maxay ahaaday Mogadishu twitterka limanı waxaan een, yayınladı.
kusoo sheegareeyey sawir markas aad u weyn oo kusoo dhawaaday ee dekada kaas oo wado een, maxay ahaaday een, mucaawino Bunlara yönelik e, maddi faaliyetler değil. Yani burada önemli olan micnaha howlahooda waxay tahay waxa wadankan maalin maalinta kasii dambaysaba wuu isbedelayaa dekada laboorka dhaqaalo badan ayaa kasoo gala waana maalgashi aad u weyn waa maalgashigii aasaas uku lahaa in maalgashiyo badan wadankaa laga fuliyo waad mahadsan tahay ambasador intaanan ku noqonin dadweynaha su-aalahooda oo iyadoo dad badan ay qadadka telefonkana ku jiraan xagga baraha bulshada gaar ahaan facebookan ay su-aalo badan noogu soo direen waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxaad xubin firfircoon ka tahay diblomaasiyiinta ama safiirada caalamiga ee jooga soomaaliya ee sida dhow ula socda howlaha doorashooyinka ee soomaaliya ka socda aragtidaada qof ahaaneed iyo midda xubnaha aad ka tirsan tahay ee diblomaasiyiinta caalamku ay ka qabaan sida ay doorashooyinka soomaaliya u socdaan maxaad u aragtaa deebay kula tahay
Somali gelişmekte olan bir ülke. Henüz daha kurumlarını tam olarak... E, Somaliya waa wadan hadda ku jiro marxaladii kobcinta.
Bugün Somali'nin durumunu fragile olarak e, tanımlıyoruz. Ama 2012'deki e, saas darteed laguma qiyaasi karo adduunka intiisa kaleeto laakiin markii loo fiiriyo labada kun laba iyo toban oo mashruuciyadii ugu waaweynaa anaga aan ka bilaabno soomaaliya haatan run ahaantii waxaa uu soomaaliya ka jiro isbedel aad iyo aad u weyn dhanka maxay ahayd ganacsiga dhinacyo badan alxamdulilaahyaas mahad kale ilaa haatan maxay ahayd dhanka amniga problems aad u waaweyn oo dhibaato aad u weyn loo keena weli maana Ama biz Elhamdülillah.
e, yılmadan laakiin anaga mar kastaba anagoonan daalin anagoonan isdiidin ayaan waxaan 14 bin kişinin, Wadna.
14 bin 25 kişinin Ee, aracılığıyla inan- milletvekilleri e, howl seçilmişti. Bu howsha soomaaliya aan ka wadno 2012'de 135 dhanka kaleeto su-aashaada usoo noqdana Kendisi mahantii marka loo rakamlar fiiriyo karşılaştırıldığı doorashooyinka hadda zaman rumantii ilerlemeyi afar kun görürsünüz.
shildhibaan Ee, soomaaliyeed inşallah, e, ayaa bütün soomaaliya bu laga dooranaya 2020 yılında waana horumar aad u normal fiican ee bir, e, ee, ee, seçim gaarta bu soomaaliya ülkede yapabilmek.
Ee, waxayna taas cadaan ee cadaynaysaa saadaashana ayna tusaysaa in labada kun iyo labaatanka soomaaliya ay gaari doonto doorasho caalami ah ee, ayadoo xisbiyadii shacabkii dadki ay dooro doonaan madaxdooda dowladda furku waxay bixisay dhowaan afar milyan oo dollar oo la sheegay inay ku saaftay doorashada inay ku taageerayso afartaa milyan maxaa lagu bixin doonaa taageero magaceeda bay noqon doontaa maxaad ugu tala gasheen yaad samar siiseen oo ku fulinaya hawsha loogu talagalay
Ee, şimdi bir düzeltme yapmam lazım. Ee, biz Haziran 2016'dan bu yana Ee, her ya- ay 2 milyon Ee, dolar waxaan rabaa inaan eee, idinka saxo labada kun desteğimizi, iyo laba iyo eee, labada kun iyo Somali toban Maliye iyo lixda ilaa Bakanlığı'na iyo haatan Hakan Kılıçdaroğlu veriyoruz.
wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe iyo dowladeyna Bizim Eylül ve Ekim ayaa waxaa jirta lacag ee, toos ah oo markastaba aan kaaba ahaan dowladda aan ugu Orada deeqno yanlış bir anlaşma oldu.
afartaas milyan oo doolarkaad Federal sheegaysana hükümeti bütçesini desteklemek için laba milyan oo Ee, bilkasaan katkıda ugu bulundu.
talagalnay Katkıda ee, kaaba bulundu.
dowladda ahaan Ee, labo bunun neye devam laba edeceğiz?
bilka Bu saddex ikili ay anlaşma oo afar milyan oo çerçevesinde, doolar e, yapılan martaba bir doorasho katkı.
shaqada ma lahayn Ee, ama bunu waana federal dowladda hükümet, e, lacag seçimler aan ku için qaadno e, ana ku qaadino harcar ama maaşların ödenmesi için shaqaalaha dowladda mushaaraadkooda in la bixiyo askarta mushaaraadkooda in la bixiyo lacaga aan ugu talagalnay ahayd waana dowladda federaalka lacag aan ugu tala ugu talagalnay waana lacag bilo ah oo aan bixino mar kastaba waana walaalaheena soomaaliyeed in mushaaraadkooda ay helaan ee, hadda hadda baan ka lahayn mashruucaas wixii loo sameeyey waad mahadsan tahay ambasador dadweynaha ayaan ku noqonayaa si aan fursadaha u siiyo wasafiirka ay su-aalaha ay rabaan ay usoo weydiiyaan qadadka telefoonka ayaan ku noqonayaa asalaamu calaykum walaal magacaaga iyo meesha doogta xagee joogtaa dharkeen kenya magacaagana maxamuud salaad soo dhawo dharkeen leebaad joogtaa ra'yi iyo su-aal ma fahmin maxamud maxaa tirisay adoo adoo maqalkuna waa nasiibuu naga yahay Ee, wadooyinka maxaa tiris wuu ka jawaabay su-aasha ku lahaa baad u mahadsan tahay haddii aad barnaamijka dhegeysanaysay marka aad baan kugu mahad celinaynaa maadaama uu ka jawaabay hadda wakti kale inaan ku dhibina ma rabna maxamed aad baad umahadsan tahay qof kaleeto oo qadka ku jira ayaan siinayaa inta aanan u gudbin dad fara badan oo halkan fariimo inoogu soo diray asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum walaal magacaaga ee meeshaa joogto xaggee joogta halo bondheer muqdisho soo dhowo walaal raayi su-aal maxaad haysaa magaca magacaaga hort magacaaga noo sheeg leyla miya waaya soo dhowo walaal raayi su-aal
waxaan kaloo weydiinayaa maxaa isdooda taiwaan hore isku jira maxay xaq uga boosay dadka soomaalida ama dhahaya maxaa boosay taasaan weydiinaya dadkeed ka hadlaysaa dadka baahan caawinadii ay sii jireen oo biya waaya walaalaad baad umahadsan tahay waa tahay waxaan su-aasheeda waay waxa weeyaan mastore waxay leedahay waad mahadsantihi marka hore waidin ambaliyeysay kadibna waxay leedahay dowladda turkigu waagii ay yimaadeen dad badan oo soomaaliyeed oo baahan baa jiray raashin mucaawinaa oo gargaar ah bay siin jireen laakiin hadda baahidiina weli way jirtaa gargaarkiina ma jiro marka miyaa la joojiyey su-aashaas ayay ku weydiinaysaa hal qof oo kaleeto oo dadka nagula soo xiriiray baraha bulshada ayaan rabaa in aan kugu daro nimco xirsi oo joogta germany waxay leedahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan arko safiirka oo jooga telefishinka qaranka oo dadka la hadlaya waan ku hambaliyeynaynaa safir adiga dowladdaada intaas kadib waxaan ku weydiin lahay safir waxbarashadii ardada soomaaliyeed aad turkiga ugu qaadi jirteen miyaad joojiseen oo hadda ma jirta miyaa waxbarasho la bixiyo mise way socotaa ayay gabadhaasina ku weydiinaysaa soo dhawaa baashtoor
Evet. E, şimdi iki soruda e, eksik bilgi var. E, onları düzeltmek marka ugu horeysa laba nasip oldu. Bir kere gıda yardımı su-aalood oo hadda kestik.
la iweydiiyey E, waxaa son jirto olarak meelo 11 bin ma- ton ma dhamaystirna gıdayı Ee, e, aana Haziran wax kale ma başında taagsan ay ölçüye weydiisaan getirdik.
tan koowaad E, ee, bir gemi dolusu gıda raashinka 11 bin oo ton.
la qaybinayay Ve bu oo marna una aysan gıda joogsanin e, iyaga Mogadishu'nun kahor ayaa Sultan Tarih waxaa la e, Sultan Fıtık e, soomaaliya lagu Azmi Yüksel'e deeqay gönderildi ama kun oo e, tan diğer oo bölgelerine raashin e, qallalan ah Somali Federal e, raashinkaasi İçişleri qallalanna Bakanlığı soomaaliya tarafından guud ahaan e, ayaa onların lagu aracılığıyla deeqay e, anagoo iletildi.
kaalmo ka E, daha qaadanayay sonra dowladda e, soomaaliya 8500 ton Kadibna, gıdayı hem e, Somali lanta hem de e, Puntland'a tan e, qiyaasiisa uu yahay ilaa iyo getirdik sideetan ve tan oradaki ayaa yerel waxaa u makamlar qeybanay aracılığıyla puntland da iyo e, somaliland bunları e, ihtiyaç sahiplerine ilettik. E, bu ayadoo dadkii faaliyetlerimiz baahnaa oo devam u edecek, baahnaa inaan tabii ki edecek. E, bu gaarsiiyey bizim gündemimiz.
mucaawinadaasi E, Somaliler ihtiyaç hissettiklerinde e, biz de dowladaha iyo elimizden gelen maamulka halkaas ka e, talinaana yardımı dhammaan yapacağız.
waxay Yani mucaawinooyinkaasi u qaybinayaan son altı ayda baahidii u qabo 20 oo loo bin baahay ton in loo qeybiyo 20 bin ton gıdayı Somali halkı için Türkiye'den gönderdik ve dağıttık.
yimid oo soomaaliya loo qaybiyey tan ku dhawaad labaatan kun oo tan ah E, waana run eğitim ahaantii tan konusunda ise aad u weyn e, eğitim konusunda e, daha önce e, marka çeşitli waxbarashada sivil toplum kuruluşları ve e, devletimizin eliyle birçok öğrenci hay-adaha Türkiye'ye götürüldü.
n g o-ga ee turkiga ka shaqeeya ayaa dhowr arday waxay u wadeen hadda ka hor mashruucyo ku sameeyeen ardayo badan dadka turkiga waxbarasho u qaadeen mashruucyada ilaa hadda way socdaan Herkese açık. E, online sidoo kaleetana başvurular waxaa jira yapabiliyorlar. Şubat ve Mart maxay ahayd aylarında scholarshipyada barnaamijka ay bixisa dowladda waa mid online ah waa mid khadka internetka lagu furtay waa mid dadka dhan uu weynahay inay dalban karaan dadkii nasiib loo soo baxaayo Ee, daha kurumsallaşmış bir e, çerçeve içinde e, eğitim katkı Siz- sunmaya devam ediyoruz.
sidoo kaleetana markii loo fiiriyo dawli ahaanna waa weli waan wadnaa waad mahadsan tahay ambasadore xagga baraha bulshada ayaan inagoo qaybihii dambena barnaamijka ku jirna ayaan kusii wadayaa nasteexo daahir oo joogta magaalada beledweyne waxay ku weydiinaysaa ambasadore soomaaliya iyo turkiga waxay leeyihiin cadow badan oo mideeya oo ay ka mid yihiin argagixisada oo turkigan adhib ku haysa soomaaliyana adhib ku haysa laakiin turkigu waxaad moodaa in uusan ka dhex muuqanin dagaalka ka dhanka ah kooxaha soomaaliya ee al-shabaab oo dadka soomaaliyeed dhib badan ku haya kuwaasoo xitaa dadka turkida ah ee jooga soomaaliya u yimid bay leedahay inayna caawiyaan dhibaatooyin ku hayo qaar badan oo kamida dilay marka maxaa turkigu uga gaabsanayaa inuu garab istaago dowladda soomaaliya inuu ku garab istaago dagaalka al-shabaab ayay ayay gabadhaasi ku weydiinaysaa waxaan jeclaan lahaa hal qof oo hadda telefoonada ah inaan inaan ku daro balsi waktiga aan uga faa'iidaysano haddii ilahay u qadaro asalaamu calaykum walaal magacaaga meesaad joogto cabdiraxiim deelle miya cabdixafiis soo dhawo walaal ra'yi su-aal haye
horta marka hore waan salaamayaa fasiiqa dalka turkiga iyo bahda qaranka soomaaliyeed deemadooda kala duwan dhammaantiin waan salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu haddii aan horta marka hore aan soo hormarto ra'yiga iyo hambaryadaba waan u maliyanaya waxyaabihii ay qabteen turkigu sida ku qabteen iyo siday u caawiyeen maalinta ay soomaalidu u baahnayd gargaarka walaaltinimo ay u baahnayd oo aan u malayso inay dowladihii ugu reeyihiinoo si ay ka soo qabteen shacabka soomaaliyeed halista ay ka soo qabteen ama dadka mantidaaba marka ugu horumaryanaya u maansan yihiin waxaan leeyahay waa si dadojilada waxka siwada midka labaad raan horta waxaa fiican in walaalina kufkigu maadaama dad wadashay dad islaama dad maaragtay waxyaaba badan ka dhexeeya aan ahay in ay dekeda iyo ayabarka in ay ka shaqaalaysiiyaan shaqaalo soomaalida u bariyaan soomaalida maadaama xogaa baadidu baran tahay shaqalaana wadanka ay ka jirto taas waan dhihilaha tan su-aasha ah iyo diyaarada sanado kurfuraysiiso haye su-aasha ku darto soo da waxaan maxaa uga qorshaysan dowladda turkiga caawi caawitaanka ciidanka qaranka soomaaliyeed maxaa uga qorshaysan maxay ku hayaan qaabkay farman inuu caawiyaan waa su-aasha goobad walaalkay tan labaad waxay tahay maxaa hankiyey dowladkii ay ka wadeen wadanka sida wadooyinka iyo meelo badan oo ay wadanka kamid tahay maxaa hankiyey ninka labaad ma ku darayaan markay wadooyinka dhisaan waxaa jira in ay biyihii roobtaan meelihii ay dhiseen oo aysan u furin wadooyin hoose ama tuubooyinka hoose ku furin oo agga mararka qaar meelay dhiseen in ay meelihii qashinkii iyo wixii biyihii isdhex bariyaan marka waxaan codsanaynaa su-aashaa kale ay ku yeeltaqanta waakala maadsanaya in ay ku daraan hab fiican oo maaragtay biyaha qaadaya ama badda ku daraya ama meel fiican oo gaas loogu talagalagelinaya waaya waad mahadsantaha cabdicasiis walaal howlaha aada xusayntooda badan qaar buu ka jawaabay safiirku arrinta ku saabsan wadooyinka qaybtan dambe ayaan ayaan ka qaadanaynaa oo ah in wadooyinka meelaha qaarkood dadku ay ka cabanayaan in dhismooyinkoodu ay ay dhibaata ka jirto biyihi ay fadhiisanayaan laakiin inta kale wuu ka jawaabay waad mahadsan tahay ambaska hore su-aasha su-aashii hore ay kusoo weydiisay gabadhii beledweyne joogtay oo ahayd dagaalka shabaab iyo su-aasha qaybta ugu dambaysa su-aasha cabdicasiis ee ah in wadooyinkii la dhisay meelaha qaarkood ay jiraan meelo dhismahooda dadka ay ka cabanayaan ay leeyihin meelihii biyuhu maray lahaayeen ma jirto arrinta ciidanka iyo caawinaadooda haddaad iyadana wax ku dari karta soo dhawo
Somali'deki hayatın normalleşmesi için çaba gösteriyoruz.
Evet, siz anlayabilirsiniz. Ana bu hangi şakayla in normalleşti şaka Somali'ye deyme katı wax normal wax adi yani. Wax kasta igu baahan aan ka caawino in mustaqbalka in fiican si ugu fiiri lahaayeen inaan ka shaqayno.
bir şekilde evlerini onarıyor, dükkanlarını açıyor ve hayata Wadooyinka sababta ugu horeysa aan ugu sheegin waxay ahayd in dadka ay helaan niyad si ay miisasta u yimaadaan yimaado gurigiisa u dhisto dukaanka usoo ganacsiga ugu haysan waxaasoo dhan waxaa ugu muhiimsan in laami lagu socon kara la helo yani dadka in nabadda markaba loogu soo celiyo soomaalina marba marka kasii dambaysa nolol maalmeedka marba kasii dambaysa markay sii xoogeysato cabsidka laga qabo ururada adeegsatada way sii dhamaanaysaa elektrik suu saalag eğitim magaalada ayaa laga tegayaa degmooyinka tuulooyinka baadiyaha ilaa heer koronto wax kasta uu helo ayaa la gaari doonaa götürülmesi lazım ki ixtiyaajaadka ay u baahan yihiin shacabka markii ay helaan ayay wax ka dhammaanayaan waxaana loo baahan yahay waxaas oo dhan oo ka horeeya waxay tahay in shacabku uu aamino dowladda Büyükelçiliğimizin ek binasına saldırdı ve bir polis
labada kun toban iyo saddexdii safaaradeena hore dhismo labaad ay lahayd ayay ururka argagixisada weerareen waana ogtiin saa ula socotaanba güvenlik güçlerin eğitimine de destek veriyoruz.
inteeda kaleeto anaga waxaan aad iyo aad kaalmo ka geysanaa dhanka amniga askar badan bolis badan ayaan waxbarasho u sameynaa oo ku saabsan sidii la dagaalanka ururada argagixisada sidoo kaleeto dowladdii anaga waxaa jirta mashruucyo badan oo ku saabsan la dagaalanka ururada argagixisada oo haasan noo socdo oo muddo xamid alweynaha intaas baan ku hakilaynaa maadaama waqtigu dhammaad inaga yahay laba su-aalood oo xaggayga ah ayaan doonayaa inaan ku weydiiyo midda hore waxay tahay dadka soomaalida ah aad bay waxay ula socdeen xaaladihii ka socday wadanka turkiga oo afgadufa kelme uu halkaa ka dhacay waxayna jeclaan lahay inay ogaadaan xaaladda turkiga uu ku sugan yahay iyo bal arrimaha gudaha ee wadanka turkiga iyo sidoo kaleeto falal amni darra oo mararka qaarkood ka dhacayay maadaama ay soomaalidu jeclaan lahayd inay aada u danay inay aada u ogaadaan waxaa ka socda turkiga bal taas maxaad uga sheegi kartaa
Bu soruya geçmeden önce bu suların toplanmasıyla ilgili soruyla kısaca yanıtlamak isterim. Bu önemli çünkü.
marka ugu horeysa su-aashaan intaan u gudbin koodo waxaan rabaa laamiga biyaha kusoo aruuraya inaan ka jawaabo waa su-aal aada u muhiim ah waxaan rabaa inaan horta sheego in soomaaliya haatan anaga laamiyada waa dhisna laakiin soomaaliya asaska laamiyada biyihii tubooyinkii waxaasoo dhan ma sameyna waana mashruuc aad iyo aad u weyn mashruucaasi intii aanan la sameynin intii soomaaliya muqdisho dhulka asaaskiisa iyo tubooyinkii iyo biyihii wasaqda waxaas dhan qaadaya intii aan la sameynin marnaba biyahaasi iyo wax meelaha ka imaanayo ma dhamaanayo asaska hoose haddaanan la sameynin marnaba problemyada noocaas oo kaleeto ma laga baxayo maanta haddii su-aasha ay tahay biyahaas meesha ku imaanaya ma jooji kartin ma jooji karno sababtoo ah roobka markuu do oo biyaha dhulka markay ka da-aan haddii aysan lahayn tubooyin qaada ma marnaba ma dhamaanayo sidoo kaleetona mashruuc iyadaas oo kaleeto biyahaas dhulka taagan anaga masarkeena magaalada muqdisho meelo nool dib ayaan ku qabnaa oo mar kasta oo baabuurteena iyo anaga masarkeena waa marnaa su-aasha labaad oo ah turkiga galaadkii fashilmay waxaa jirta horta habeenkii inkhilaafku dhacayay shacabka soomaaliyeed haddii aha lahayn diyaasbara haddii aha lahaayeen siyaasiyiinta dowladda haweenkaas anaga waynala taagnaayeen waynala dafreen xanuunkiina hayana waynala qaybsadeen alxamdulilah inqilaabkaasi waa fashilinay waan ku guuleysanay inaan fashilino ilaa iyo maanta kale sidoo kaleetana ururkii inqilaabka waday oo ah urur argagixiso ah waxaa la bilaabay mashruuc lagu cirtiraayo lagu nadiifinayo dalka gudihiisa sidoo kaleeto maalmihii ugu dambeeyey turkiga waxaa jirta problemyo guud ahaan haysta haddii ahaa lahayd qaxootiga ka imaanaya dalka suuriya haddii ahaa lahayd maxay ahayd ururada argixisada dhibaatada ay ka haysato wadankeena hadda waxaa ka jirto amni qarameed amnigaas qarameed iyo dhibaatooyinkaas tirada badan oo hadda isaan turkiga haysto iyadoo jiraan marnaba anaga kama gaabsanona inaan soomaaliya caalamaaddii aan ka wani maxay ahayd sii wadno marnabana kama daaleyno birçok alanda yardımları durdurmamız gerekirdi.
Markii la fiiriyo xaaladda hadda turkiga ay ku jirtana waxaan ku qasbanaan ku qasbanayn ag inaan joojino mashruucyo badan oo Soomaaliya aan ka wadno maadaama culays dhanka wadanka uu naga jiray laakiin marnaba anaga ma joojin sababtoo ah Soomaaliya wadamo badan baa yimid caawiyey xilliyo kala duwan idinku hadda wadanka ugu weynaa caawiyaa tihiin inkastoo soomaaliya ay kasoo horeynayso haddana waa wadan weli mashaakil iyo dhibaatooyin ay ka jiraan dalka soomaaliya marka waxay isweydiin karaan ama ay welwelka qabi karaan intaas turkigu sii joogi karaa ma jiraan wax keeni kara in intay niyad jabaan ay maaragtay maalinta tagaan wadanka ama duruufo amni ha ahaadeen ama duruufo siyaasadeed ha ahaadeen markaa kalsooni intee leeg ayaad ku qabtaa in turkigu uusan dib uga laadan doonin barbar istaagga uu soomaaliya barbar taagaya
bu mümkün değil. Ee, biz bugün e, Mogadishu'nun bir ucundan diğer ucuna kadar bir sürü yatırımımız var. Sizlerle birlikteyiz. Ee, dünyanın en çok büyük elçiliğini okumaya açtık. Çok büyük bir e, hastanemiz var. Okullar var. Birlikte işlettiğimiz askeri eğitim tesisini kurduk. Ee, biz e, sizle birlikte olmaya devam edeceğiz.
waa tahay aada iyo aad baan kugu mahadcelinayaa marta waktigaada qaaliga ah daawadayaal yadhegeystayaal barnaamijka kulanka toddobaadka oo uu marti inoogu ahaa ambasadorka wadanka turkiga ama safiirka turkiga ee soomaaliya u fadhiya ambasador beker intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa safiirka waxaan kaloo mahad celinayaa dadweynihii soo gala codadka telefoonka iyo kuwa fariimaha soo diray waxaan barnaamijka kusoo gabagabeyneynaa hees ka hadlaysa xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo turkiga barnaamijkan oo kale intaanu ku kulmi doonaa nabadgelyo Maasina, maasina.
Teşekkürler. Teşekkürler.
Allah'a emanet olun.
Teşekkürler.
I can't stop, I can't stop,